asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha yuhuudda ee ka wada marinka khaza waxaan maanta oo khamiis ah danka kalena ku beegan maalinkii saddex boqol siddeetan iyo afaraad oo xidhiir ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afar iyo labaatankii saacinu soo dhaafnay ka dhacay magaalada khaza weeraro xukugal ah oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen deegaanada daanta galbeed iyo dagaallo xooggan oo afka ciidan loogu daray ciidanka saaynada yuhuudda haddabaan ku horrayna duqaymaha ciidamada saaynada yuhuudda waxay shaaca ka qaadeen inay xabsiga u tixaabeen islamarkaana ay xerada jabaaliya ka qafaasheen wax ka badan laba boqol oo falastiiniyiin ah kuwaasoo aan jirin wax eedan ah oo loo soo jeediyey ila wareedda dhakhaatiir ayaa waxay sheegayaan in ciidamada yuhuudda duqaymo kala duwan oo ay jabaaliya ka fuliyeen saacadii lasoo dhaafay waxaa ku shahiideen ka badan afartan iyo toddoba ruux oo shacab ah halkae dhawci kala duwan soo gaadheen kuwo kaloo fara badan madaafiicda goobta iyo sidoo kale ciidanka yuhuudda ku garaaceen deegaano dhaca waqooyiga magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkae dhaawacmin tobannaan ruux oo kale tiro duqaymaha iyo sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen magaalada deelilbalax ee bartamaha jiida khaza waxaana halkaasi ku shahiiday dad aad u tiro badan oo shacabreyd ah halkae dhawci kala duwan soo gaadheen kuwo kaloo tiro beel ah deegaanka beytilaahi ee waqooyiga marinka khaza ciidamada yuhuudda waxaysna ka geysteen weerar rasaasin ah iyo duqaymo xooggan oo madaafiicda goobta loo adeegsaday waxaana la warinaya in halkaas ay ku shahiideen dad fara badan oo shacab ah halkay jiraan kuwo kaloo ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen habeenkii xalay ay sidoo kale ciidanka yuhuudda duqaymo aan loo meeldayin oo loo adeegsaday madaafiicda goobta ay ka geysteen deegaano ku yaala waqooyiga marinka khaza sidaasi la mid ah ay ciidanka yuhuudda madaafiicda goobta ku garaaceen deegaanka safdaawiya ee magaalada khaza waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac tirabeel ah oo soo gaaray dadka shacabka ee duqeyntu haleeshay xerooyinka kalaha nusayraad almakhaazi iyo sidoo kale albureej ayay ciidanka yuhuudda ku garaaceen madaafiicda goobta kuwaasoo ay ku shahiideen tobannaan ruuxoo shacab ah halkae dhawci kala duwan soo gaareen kuwo kaloo fara badan deegaanka talal hawa ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen weerar toogasha ah waxaana ku shahiiday ilmo yar oo falastiini ah madrasada ibnu zayd ee magaalada khaza oo ay ku hoyanayeen kumanaan ruux oo barakacyaal ah ayay ciidanka yuhuudda ka fuliyeen duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana duqeyntaasi ku shahiiday dad fara badan oo shacabreyd ah halkee dhaawacmin kuwo kale oo ka mid ahaa dadka barakacyaashii halkaasi ku sugnaa duqeyn aad u xoogan ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen dhisme ay degan yihiin dad shacab ah oo ku yaala deegaanka beytilaahi ah ee waqooyiga marinka godoonsan ee khaza waxaana halkaasi ku shahiiday laba ruux oo shacab ah halkee dhaawacmin saddex ruux oo kale xerada jabaaliya ee waqooyiga marinka khaza iyo sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan waxaana duqeyntaasi ku shahiiday sida la soo warinayo toban ruuxoo shacab ah halkae dhaawacmin kuwo kaloo tiro badan sida ay sheegayaan wararkii naga soo gaaraya khaza ciidamada yuhuuddu waxay saacadii lasoo dhaafay marinka ka qafaasheen ku dhowaad soddon ruuxoo falastiiniya ah saacadihiina soo dhaafay waxay ciidanka yuhuudda guud ahaan marinka goodoosan ee khaza ka geysteen wax ka badan labaatan duqeyn oo ay ku shahiideen in ka badan afartan iyo toddoba ruux oo shacab ah soddon iyo shan ka mid a dadkaasi waxay ku shahiideen waqooyiga khaza sida ay warbaahinta soo warinayso yuhuudda ayaana waqooyiga waxay ka damacsan tahay arrin sida uu sheegay mas-uul ka tirsan kooxda wax iska caabinta falastiiniyiinta xafiiska warfaafinta ee maamulka marinka khaza war ka soo baxay waxaa lagu sheegay in ciidamada yuhuudda muddo labaatan maalmood ah ay weeraro kala duwan ka geysteen xerada qaxootiga ee jabaaliya waxaana ku shahiiday weeraradaasi toddoba boqol iyo toddobaatan ruux oo shacab ah halkay dhaawacmeen wax ka badan tobannaan kun oo kale waxaana warka ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee maamulka marinka khaza sidoo kale lagu sheegay in boqolaal ruux oo kale lagu laayahay burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda kooxaha gurmadka rayidka ayaana waxay laa iminka baadigoob ugu jiraan samata bixinta dadkaasi xafiiska warfaafinta ee maamulka khaza wuxuu sheegay in ciidamada yuhuudda ay sidoo kale kumanaan ruux ku qasbeen inay ka soo baxaan guryahooda islamarkaana ay noqdaan barakacyaal ku nool goobaha lama degaanka ah si halkaasi ay markay iskugu yimaadaan ay u xasuuqaan waxayna qafaasheen ciidanka yuhuudda intii ay ku sugnaayeen jabaaliya oo dhan labaatan maalmood wax ka badan laba boqol oo ruux oo ay ka mid yihiin dumar aan waxba galabsan ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee qidaaca khaza wax ka badan boqol kun oo ruux ayuu sidoo kale xafiisku sheegay inay xanuunsan yihiin islamarkaana u baahan yihiin daryeel caafimaad ciidamada yuhuudda ayaana waxay diideen in waqooyiga khaza la soo geliya wax gurmad ah ama dadka dhaawacyada qaba la geeya isbitaalada iyo xarumaha kale ee caafimaad ciidanka saynada yuhuudda waxay beegsanayaan shakhsiyaadka ka shaqeeya howlaha gurmadka si dadka dhaawacda qabay dhigbax ugu dhintaan inta ay jabaaliya ku sugan yihiin ciidamada gumaystaha waxay sidoo kale burburiyeen kumanaan guryaah taawaro iyo sidoo kale dhismayaalay dad barakacya lah degan yihiin geesta kale waxay ciidamada gumaystaha yuhuudda ay maanta oo khamiisa weeraro kala duwan oo xoogugalla ay ku qaadeen xerooyin ku yaala magaalada naabolis ee waqooyiga daanta galbeed iyaguna halkaasi ku xirxiray dhalinyaro fara badan oo falastiiniyiin ah sidoo kale weerar dhibaateenna ay ciidanka yuhuudda ka geysteen xerada alfuura ee ku taala magaalada alkhaliil ee koonfurta daanta galbeed waxayna halkaasi gobadfalle kala duwan ugu geysteen shacabka reedka aan waxba galabsan wakaalada wararka ee falastiiniyiinta ee waafa ayaa ku waramaysaa in ciidamada yuhuudda iyagoo sita gawaarida cagafcagafta loo yaqaano ay xog ku soo galeen xerooyinka qaxootiga ay degan yihiin dadka danyarta ah iyagoona halkaasi ka fuliya howlgalle ay ku waxyeeleeyeen dadka waxayna halkaasi ku xireen qaar badan oo ka mid ah dhalinyarada halkaasi ku dhaqneed sida laga soo xiganaya wakaaladda gumaystaha yuhuudda ayaa sidoo kale ciidankiisa ku kala daadiyey jihooyinka kala duwan ee xerada balaad ah ee magaalada naabolis iyagoona halkaasi ka geystay weerar rasaaseen ah gelinkii dambe ee maalintii shalay ahayd weerar rasaaseen ah oo ciidanka gumaystaha yuhuudda ka geysteen xeradani waxaa ku dhaawacmay afar ruux oo shacab ah garaacis aad u daranay in ciidanka yuhuudda kula kaceen dadka shacabka ee ku dhaqan tuulada casmuud ee bariga magaalada naabolis xerada alfuur ee waqooyiga magaalada alkhaliil ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen howlgal xirxiritaan ah waxayna halkaasi ka qafaasheen tiro dhalinyaro ah oo deegaankaasi ku dhaqan waxay dhanka kale ciidanka yuhuudda burburin xooggan kula kaceen guryaha du fara badan oo ku yaala gagaarka waddada weyn ee magaalada naabolis waxaana guryahaasi deganaa dad shacab ah ciidamada yuhuudda ayaa waxay maalmihii tagay kordhiyeen weerarada kala duwan iskugu jira burburinta rasaaseynta iyo weliba qafaashkaay u geysanayeen dadka shacabka ah weeraradan ayayna ka wadan guud ahaan daanta galbeed iyo sidoo kale magaalada alqudus ee gumaysiga yuhuudda ku jirta geesta kale weerar kamiinna ay ciidamada muqaamadu u dhiigeen askar ka tirsan milatariga saynada xilli ay ku socdaalayeen bariga xerada jabaaliyah ee waqooyiga marinka goodosani khaza waxayna goorta ay kamiinkana la kulmayeen askartan ay ka imaadeen dhanka saldhig milatari oo ku yaala xerada jabaaliyah weerarkan ayaana waxa si gaara ula kulmay kooxda handisada ee maamulka saynada yuhuudda waxaana lagu gaarsiiyey khasaaro xooggan oo dhan weliba ah iyagoona laga guway gawaari gaashaman iyo kuwo ciidan oo ay wateen muuqaal soconaya qadar saddex daqiiqiya afartan iyo kow sikiin ayaa waxay kooxda wax iskacaabinta falastiiniyiinta ku soo bandhigeen weerarkani dhabagalka oo ay sheegeen uga argudayaan boqolaalka ruux ay ciidanka yuhuudda ku dileen xerada jabaaliya ee waqooyiga marinka khaza sidaasi waxaa yidhi hogaamiye ka tirsan kooxda wax iskacaabinta falastiiniyiinta muuqaalka ayaa wuxuu ku bilaabanayaa iyadoo dagaalyahanada alqasaam loo sharaxaya qaabka uu weerarka u dhacayo iyo halkay ka geysanayaan hogaamiyaha qidada dejinaya ayaana wuxuu ahaa mid ciidankiisa ugu sharxaya warqad caddaan ah isagoona sawiraya waddada iyo guud ahaan halka uu ka dhici doono weerarka intaa kadib waxay dagaalyahanada u gudbayaan marxaladda diyaargarowga mid walba iyaga ka midnaana wuxuu garabka suranaya qorigiisa waxaana ka muuqata siday ugu helan yihiin dhiigbixinta cadowga laynaya dumarka iyo carruurta dagaalyahanada alqasaam ayaa waxay diyaarinayaan qaraxii ay la beegsan lahaayeen ciidamada saynada yuhuudda muuqaalka ayaana waxaa looga boganayaa ciidamada wax iskacaabinta oo ka soo baxaya burburka dhagaxaan toostooda iyagoona halkaas uga dhakanaya ciidamada gumaystaha yuhuudda waxaana la arkaya dagaalyahan ka tirsan alqasaam oo garabka ku sita gantaalka alyaasiin boqol iyo shan bartilmaamisanayana gaari mikraaf ah oo ay ciidamada kamiinka loo dhigaya wateen intaa kadibna waxaa saddexagalka gaduudan la saarayaa bartilmaameedka markii uu gantaalka ku dhaca gaariga ayaana wuxuu u kala faniinayaa boolbool cirkana waxaas ku shareeraya qiic iyo uura madow askartii gaarigaas la socotay ayaana waxay u qaybsamaysaa wax dhinta iyo wax dhaawacma weerarkaasi kadib waxay ciidamada wax iskacaabinta u diyaargaroobayaan fulinta weerarka loo hor leh qarax xooggan ayana la bigsanayaan gaari cagafcagaf ah oo ay la socdeen tiro askara oo ka tirsan ciidamada maamulka saynada yuhuudda qaraxa kadib ayaana waxay ciidanka wax iskacaabinta falastiiniyiinta ku dhawaaqayaan takbiirta iyadoo i muuqatay inuu guulaystay howlgalkooda intaa kadib dagaalyahanada alqasaam ayaa waxay dhaawac dhammaystirayaan haraadigii ka badbaaday qaraxa kaamirada alqasaam ayaana waxay markaansi toosa u tagaysaa halkii weerarka ka dhacay kadib markay ciidanka yuhuudda halkaasi kaga tageen waxaana la arkayaa gaariga ciidamada yuhuudda ay wateen oo burbur xooggan uu ka muuqdo dagaalyahano ka tirsan kooxda wax iskacaabinta falastiiniyiinta ayaana waxay ku dhawaaqayaan erye ay ka mid yihiin khazawa qubuuraha soo duulayaasha gaari cagaf cagaf oo ay hore u beegsadeen dagaalyahanada alqasaam ayay sidoo kale kaamirada soo qabanaysaa iyadoo uu dusha ka saaranaya dagaalyahan ka tirsan kooxda wax iskacaabinta falastiiniyiinta halkaas ayayna dab ku qabansiinayaan dagaalyahanada wax iskacaabinta falastiiniyiinta guud ahaan weeraradan waxaa ciidanka yuhuudda looga dilay askar aad u fara badan halka looga dhaawacay kuwo kale gawaarida laga gubaaya iyaguna aha kuwa aad u tiro badan waxaana ka mid ah gawaarida ay ciidanka muqaamadu beegsadeen gaariga loo yaqaan mikraaf oo ah gaariga ciidamada yuhuudda isticmaalaan qiimihiisana jooga malaayiin doolar haddaba tani ayaa waxay caddan u tahay in dilka hogaamiyaasha kooxda muqaamada falastiin uusan u hakani doonin dagaalkooda iyo iskacaabinta ay kula jiraan gumaystaha yuhuudda dad badan oo ay ka mid yihiin siyaasiyiinta ku sugan gobolka loogu yeedha bariga dhexe ayaa waxay aad u saadaalinayeen in dagaalka khaza uu joogsan doono muqaamaduna ay wada hadal gali doonaan maadaama ay weeyiin hogaamiyihii rugacdaaga ahaa ee yaxya sinwaar tanina waa farin cad oo ay kooxaha muqaamadu u dirayaan gumaystaha yuhuudda iyo dhammaan dabdhalafyadiisa iyo inta badan dowladaha ku yaala bariga dhexe